wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadam ayaa safiirka dalka shiinaha kala wareegay qalab caafimaad oo loogu talagalay gargaarka deg dega ah fast aid kadib munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda caafimaadka soomaaliya munaasabadda wareejinta agabka caafimaad ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor maxamed xasan bulaale isagoona ka mahadceliyey adeegan gargaarka ah ee lasoo gaarsiiyey caafimaadka iyo horumarintiisa runtii taariikho dhaadheer buu leeyahay iyo wada shaqaynta safaaradda china ee aan la leenahay halkan waxaan rabaa runtii inaan halkan oga mahadnaqo maanta xafladdeena inay tahayna wareejinta aan kala wareegeyno safaaradda agab caafimaad oo fast aid kita oo ayna soo gaarsiisay ayadoo isticmaalayso health plus waxaana runtii aada u boogaadinayaa wada shaqayntii iyo howlihii nagala shaqeeyeen intii hadda aan shaqaynayn ugu dambeyn waxaan rabaa hadalka inaan ku dheeraado ma rabo waa munaasabad wadata miisaankeeda waxaana runtii rajayn doonaa insha allah maanteet inaan ku gundeysiino halkan bilad sharaf safiirka outgoinka ah ee china dhanka kale wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa dowladda shiinaha ku tilmaamay saaxiib soo jireen ah oo marar badan garab istaagay soomaaliya waxauna xusay in shiinuhu uu ka mid yahay dalalka xilli kasta u taagan taageerada dalka gaar ahaan hanaanka caafimaad oo ah meelaha ugu muhiimsan ee bulshada laga taageeri karo wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dowladood waa mid taariikhi ah mid hadda bilaabanaya ma ahan china waa dowladdii noo dhistay isbitaalka banaadir dhowr jeerna in dayactirkiisa ay lacago ku bixiyeen waa saaxiib soo jireen ah siina jiri doono waxaan rajaynaynaa iskaashigeennana intaas inuu kasii badan doono waan ugu mahad celinayaa safiirka iyo tiimkiisa inta ay joogeen wada shaqaynta dhow ay la lahaayeen wasaaradda caafimaadka ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala qeybta sektorka caafimaadka xiriirka kala dhexeeya in uu sii kordhi doono ugu dambeyn safiirka ayaa markaasi u mahadceliyey wasiirka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda isagoona ku ammaanay sidaa wacan ee markaasi ay bulshada ugu adeegayaan